أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الحادي وسبعون درسي تضباطني كوات من دروس أبي شجاع إيه على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة في بقية أدب القاضي قاضي أدابتيسي ولكباقة هاي yaha ka jarni yani kitaab alaqdiyat washahaadaad yaha ka jarni yaa dhammaystiraana walaa yajuusu ma banaan an yaqbala alhadiyata qaadiga inay haddii ogolaad min ahli camalihi dadkii shaqadiis iyo helsheeya kuma tahay ini ku ogolaada man banaan meelus hukumaay mahalwulaayadiisa dadki degnaay ini haddii insheenano ku qaada man banaan khoofan min aljawri warishwa may waaha ani isuunu cadaaladii ku leehda laalush amal arrintingna kaata usi dadku is hukumaa isdhexgalaan yaa la diiday saas daraadiye may waaha lanka haddii markii saasdi leey haddii lan horey intii us qaadlag nagana ku horb walhan haddii oy jari qofka haddii an hayn intii us qaadlaba nagana jarlangma jaray hortaba xeer shay dhagan shay ha inis wal siil noocaas oo kale haddii ate wal istithnaayaad esaase isku jiraan laakiin guud ahaan qaadaga mahalwulaayadiisii dadkii munaasacaadsi oo idoodoysho shalsaaray dadkumade hadii haddii aan hadiyooyaan intan ha ka siinay gaadoy baarkan ha ka siinay gaadoy inuusa ogolaada sharcigam ilaahay manbanaaya may weelay may laku obsadee inay cadaalad walan dhimanta arrinteeda walan dhanto laku obsadee arrintaasna mayba asalan ahaa حديث إمام بخاري إمام مسلم اسكوافق سنين وأبي حميد الساعدي لكوير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيئا استعمل عاملا لنا شقالك ويلي وما يبواني هولها أروريو دان قود مسلمين تلين حقوب دي اللندري فجاء العامل عامل كيكوي حين فرق من عمله مركز شقدي هرماي فقال مير يا رسول الله هذا لكم هولاغون هان أرغاسنا ها إسين لأو مالك عام كيكومي wahaadaa uhdiya lii intan ani lahayn hadiyo gaar ahaan lahayn siyaari arrintiyadaa ayti rasuulka ma eray faqaala lahu sala allahu alay wasalam afalaa qacadta fadheetaydi fii beyti abiika aawka gurishee wa ummika aada gurishe fa nadarta fiiridayd ayuhdaa laka amla ani walahakin hadiyoyaw in lakin kahadiyoaan walaa arinta walaa lahakasii sababta lahakisii shaqada una kiin dhiibna lahakisii taas walaadgaare king eme ewer nabag sala allah alay sl hadii aad shaqadaasan haayi lahayna gurigii aaday aw ka rooga fadna lan walka sii fadi ma jara lahaayna uma qaama rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilaahi rasuulishi cashiyata bacda salaa istaagay isla maalintaas salaadi kuduba nabaga fatashahada tawhiidsaday wa athnaa cala allaahi bimaa huwa ahluhu ilaahay ammaani uma qaala meere amaa bacd famaa baalu lcaamili markuu majhuuli oo hibilow hibilow lanka shaksiyadiis magaasha in la sheego shariga ilaahay adaabtiis ma kafayl rasuulka saasee rajar matii khudbaakriyaw maa baalo qoomi maa baalo kadaa saasee rajari laakiin hebel hebel lanka magaasha anjiga qalalan in la sheego kuleehda jeer rasuulka sala allah alay slam markaasa meerayhim yaa satran cala lmuslimiin astur daraadiye famaa baalu lcaamili caamilkii shaqadiis ma etayri tastacmiluhu nastacmiluhu una shaqadan dhiibaan fayaatiina ninkoya fayaquula raw haadaa min camalikum kan camalkiin shaqadiinga kumidey wahaadaa uhdiya li anilayin hadiyoy afalaa qacadda fadheedayd fii beyti abiihi wa ummihi fanadara sugayda hal yuhda lahu amla ini wallahan hadiya wallahnin hadiyoyan fawalladii nafsu muxamadin biyadihi ilaahagii nabu muhammad naftiis galantiska jartiya ka dhaaraday laa yaqalu axadukum ahadkin mikhiyaanayo minha amwaala caamka heshay shay ama ku khiyaanaw ilaa jaaa bihi waliuskhiyaanya lakoya yowma alqiyaamati yajcaluhu usoloweelayo calaa yaxmiluhu soo humbaarayo alaa cunugi goortiska humbaaraw khiyaanadii adduunyada ku gali maalkii caamkali ku qaadi iso goorto insurinyinga koyawere qiyaamo goortanki hirinyin in kaana baciiran haddii wala uskhiyaani hoolo nool baciir neef gaale haddii usahaayi jaaa koyay bihi baciirkii yalla kooyawer iso goorto in surinyilow ruqaa ruqaaun ololay soo ololaw ruqaaun sawta gaalka markii odada gaala markii soodaya ruqaa ayaa lere olola lere wa in kaanad baqaratan haddii hayti loo haytine jaa'a bihaa baqaradii alla kooyaere lanki khiyaani lahaa yani khuwaarun yo oo oo oo soodaya asoo weeraas waaye loodina weeraas waaye lahu khuwaarun qur-aanka saaseer ilaahay subxaana wa tacaala saamirigii duwigii suubii reer banu israa'iil markii uu sheekay khuwaarka looda weerarintiye lere waa in kaana shaatun haddii riido etaan jaa bihaa riidiyalla koy walaa iskhiyaan haddii idhinhaay taycaru yo oo weeraas yeen qayliyaad faqad ballaqtu faqad ballaqtu wa siindeersi yahri ilaahay xagshay siindeersi khiyaano markun dhibkaasa lanka madahada laka dhaki oo caamil cilika weeli walilansiin hoobusu qaada yowmal qiyaamati alla kooyayo oo sheegi goortanka sudhiyin uma rafaca rasuulullaahi sala allah alay wasalam ilaahi rasushe yadahu galantiisa kor an qaaday inna hataa innaa lananduru inti unu ku argaani ilaa cufrati ibdayhi lamidiis golongolla yani waayo baadinshoon inti unu ku argaani waayo wa fii riwaayatin canhu cinda axmed haadaa hadaaya alcummaali ghuluulun saasay rasuulka sala allah alay hadaaya alcummaali dadka shaqaalada ee shaqadii lindhiibi daraadii hadiida lansiyaaw ghuluulun yeeri ghuluul waay markun wali wali danaha caamkee adoo mansab caam ee haay wali laakiin hadiyooy ummadda iskule admi ilmilihiidi mawele mansabka dadka kiindhibidii hagaas leh adiina wali lakasii oo madaha masheer lakiinka dhakaya let saas daraadii qaadaga mambanaan sharciyada ilaahay dadki isu xukumaay in is hadii ku qaada amba dadki cadaalad in shal saaraay kiisas iyo hoosisko ayeen in is ku qaada hadii man banaan walaa yajuus man banaan ay aqbala hadiyata hadii idni ogolo qaadagi min ahli camalihi amal shayl shayni ku qaada wayajtanibul qadaa aqadagiya ku dhoorside may kalena nin sheego hay amaakin ma jirta qaadaga in is qaada ku dhoorside fi casharati mawaadiic mawdayaal tuman ee qaadaga in isku ilaali waayo عند الغضب درفك رودس والجوع وعند الجوع قاجد عقدية والعطش وعند العطش أونك وشدة الشهوة الشهوة الضر ومركوس هاي سو إيت شهوة هايت أو ما أنا شيء حاجة أو نيوس جماعة من قلمة حاجة دي أمدي إيت هايتون إلا أس شهوة سكو جدود أو نك الله مفرد ما أنا ما يل دي دنيا والمسكه دي سي فكر شيء تشويشيا وسوق جران حكم إلا أن حكم كما يلو يا بين سهم أن حكم مركز والحزن وعند الحزن تيرنيا عقدينا أن يسوق يكو دورسي قدغي والفرح وعند الفرح فرح أكتيس المفرد أحد جذب وسؤال فرح سيان المحكم وعند المرض جريد أراضية ومدافعة الأخبثين لما دي حكم مايان markiisu reebo akhbatheen may la reey xaar ikaada qadaawul xaaji soo hayton walma hukumaw ilaa masqulu ku galo qaldiisa ku gududaw meewele tashwiish maskantiis in tashwiishto ama dihnisha la diide waa cinda alnucaasi gamaanyada ogtay doonka oroodis madiisu doomona ma banaan usoo dooma un wal xukuma yani sharciga ilaahay ku reebe hogun shay hoob ridi fule laakiin kiraahi waay macnaa waa laku haboonyi waay qaadlaga use oo qalbishay nadiifay haadi albaali ay deganyi inay xukunkan fadheedoo lafade wa shiddati xarri kuleelkii dornaantiis yag allaha ku dhoorsidee waa wa cinda shiddati alxarri walbardi wa cinda shiddati albardi gobob dorong madijar ama kuleel doron jaro kuleel zaaid ay soo jaroon xukunkan in fadheeda in isku ilaali waay gobob dorong madijaroon saas waay marka maskaxdiisa ayaa aan degnahayn waay markaasi intaasoo dhanba wayajtanibu lqadaa qadigiya ku dhoorsay gaaligii fii casharati mawaadiica mawdayaalo tumange cinda alqadabi dhirifka agdiis carada agtiis markiisu hanaagsanyi waljuuci wa cinda aljuuci gaajada madiisu gaajo doron hayd walcadashi oonkii wa shiddati shahwati shahwadii dornaantiya markiise atowqaan ila aljimaac markiise jimaac markaas eed in ishtihooya an danayaw walxusni wa cinda alxusni tiirinyada agtiya waxyaabahaasoo dhan markii jiraan sharciga ilaahay may diiday inii xukun lanfadheeda ya diiday maweelay lank fikirshiya walan dhameeyo arrintaas والفرح فرح مدكي جرون المفرد أحد جذباش والحزن المفرد والفرح المفرد تيرين يدرو مسيبي كديدي إذا أن تيرين يوضا يسو تيرين هايت إني قلق قلب ميا أم بون هاين فرح سنيا لان أو سقالون جرأة إبتشي إنني دلنا يق إسلام تتاو كوريا كين أمولي يلري markaasi oo kale iida aan faraxe farahaas oo kale maalintaas ku farahsanaaday in allah jooji waay meweele hadii kale wala hadlaaye والفرحي وعند الفرح فرح أكتيسي المفرد أتكذبه وعند المرض جرود أكتيه ومدافعة الأخبثين وعند مدافعة الأخبثين لما دي هو ما عند فاوش أكتيه وعند النعاس كمان يد أكتيه وشدة الحر وعند شدة الحر mayle raay kuleelkii walberdi waa cinda shidat lberdi gobobkii dornaantis agtiya waaye markii kuleel doron ama gobob doron tiraan walaadmar markaas walma xukumaw armoogasna may asalan aha xadiid imaam bukhaari wiriya ragamshi eli kun todoboqol soddon iyo sagaal iyo imaamu muslim xadiid wiriya usuna kun todoboqol toman iyo todoba ragamsheeyey oo abi bakrata lakuyihi radi allahu canhu qaala samictu nabiya sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshiya dheegiyaari yaquulu soo leeyi laa yaqdiyanna xakamun xaakim ay xukungnay bayna thnayni lama dhatiyo wahuwa haal qadbaanu kii caraysan uu soo eeyey lan xaakime lama dhatiyo ay xukungnay isoo dhirfinyay rasuulka sala allah alay wasalam wa cinda ibnu maaja xadiid ibnu maaja wiriyaawna may haytay lama kun saddex booltum ili raqamshi eeyi laa yaqdi lqaadii qaado ay xukungnay fii riwaayati laa yanbaqii man habboon waay hooba xukuma hugun shay fule laakiin maka habboon aadaabta islaamka mukumada ee sharciyada islaamka xilligaas oo kale ni garsoorka anfadheeda lilxaakimi haakimka ay yaqli ani xukumo marka qadabka yaha orore axaadiidka wali qadabka ha ku heriina oo inta aad xawaalan kale eh oo dharafka lamada dharafka la heleeliyay isu oo kale waay liannahu fii macnaahu dharafka la macnayay min xaysu taqyiiri nafsi nafta bedelooshe والنفتيس بدل وخروج عن طبيعة التي تؤهلها للنظر والفكر والفكر والاجتهاد لمعرفة الحكم نفتا ما يكو سارسها سدي حالة طبيعية آدي هاي تكو سارس fikirkii aad muctadilka hayta ku saaraas lan walka dhex jiraan waay markan xukunka macrifada maylan khoofay inay masalada xugun sheekh u maat saas daraadiye kiraahi waay sharciga ilaahay markan reebi waay walaa yasalu lmuddaca calayhi ilaa bacda kamaali dacwa walaa yasalu lqaadi qaadigii ma su-aala almuddaca calayhi kii walaalaka sheegadaay ma su-aalaaw ilaa bacda kamaali dacwa dacwada madi kaamilnaagata bacdishema muddaca calayhi mayla reey lanka oo la dacweeya dacwaysanaha ee oo eedaysanaha la reh mudacgana kan wala sheegda xaga sheegdaaw markuun lanka xaga lanka ka sheegdaaw lanka xaga la ka sheegdaaw ilaa lanka xaga sheegdaay dacwadii ha ku taamweelo ijraa'aadkii ha ku dhammaystiro xagii u sheegay ku caddaysado ee qaadaga lanki walaala ka sheegdaay wala ma warsadaa mabeelay dacwadii kiiskiiba ma ijraa'aadkii ama muraafacaadkii ma dhammaystiran saas daraaddiya markuun inuusa muddo caleyh su-aalka wajahya oo lankii wala sheegdaay warshayin addaana maya taasna sharciga ilaahay ma ogol waayo habka oo ijraa'aadka oo kiiska lingwadaa saase walaa yasalu mudda caleyh mudda caleyh qaadigii ma su-aalaa wal ma warsadaa ilaa ba'da kamaali dacwa dacwada madi kaamilagta maahin ba'da firaaqi lmuddaci dacwada kaamilagdoosha emeew muddakii wala sheegdaay madii usa dhammaysada min bayaani dacwaahu dacwadiis edaayawshe madii usa dhammayso eedan edaaysada walaa yuxallifuhu ilaa bacda su'aali muddaci walaa yuxallifu madhaariyaw qaadagii hu muddac calayhigiin madhaariyaw ilaa bacda su'aali muddaci muddaciga markii weydii maahin walaa yulaqinu man laqnaayo khasman doodna man laqnaw lanka xujatan lanka doodaaw lamada dhini kumada eh xujo man laqna sada dhemeeraw walaa yufimu ma fahamsiyaayo hu khasmaga kalaaman hadalna ma fahamsiyaa ma hasuusiyaw qaadaga us xaqa meelan roog lamada qofood inan dhahayo lafade mudda calayhigii ilaa muddacaga ijraa'aadkii oo dacwadii muraafacaadkii ku dhammaysadaaw mudda calayhi su-aal ma warsamaana man weera warragna meeraaw amaama almaxkama markii roogan ini horta mudda calayhiga walaa us sheegdaa addaayo habka us sheegdaa addaay saabtus lankalahaadin addaysid waay markaas kudub markii us ha ku dhammaatay iyo mudda calayhiga waa la warsay qaadaga haddana haddii muddacgii kan walaa sheegdaaw haddii edeymo amba xujadiis naaqis ete may oo lamba mudda calayhigina inkiro walmal ilaws era sharciga may waaha ani la dhaariyo dhaara xaqan leeyi lanka walaa sheegdaaw lanka mudda calayhiga ini dhaaris ilan dhaariya xaqan leeyi laakiin qaadaga ilaa su-aal xaq usleey waaha lanka walaa sheegdaaw muddacga isku warsadaaw awkay qaad lankan hooba xaqi ana ilaha ana kalaha ib inkirsinya ana adeema i markaata manhaayo lankun halin dhaariyoy us er waay madius halin dhaariyoy muddacaga xaqa xaq muddaca ley waay dhaarta haddii muddacaga markun halin dhaariyo er qaadaga markaasay hey dhaaro er kor laakiin usoo muddac iban erna halin dhaariyoy muddac muddac qaadaga ma er kor muddac aleygi dhaaroy sharci ma eh taasna sharci ma eh armoogaasna may ba daliilan ah ha bacda an yatlaba almuddaci min alqaadi an yuxallifa almuddaca calayhi lianna istiifa alyamiini min almuddaca calayhi xaqun lilmuddaci fayatawaqafu calaa idnihi wa talabihi ini muddacaga odsada waayo odsa muddaan odsadan dhalaantiya madhaariya hore qaadaga muddaca calayhi madhaariyaw makumade adabiyaad ijraaati dacwa makumade walaa yulaqinu may kale qaadaganin banaanayne news an laqno khasman lamada doodaas koo khasmiga macnaa lanka doodaa lere xujatan mudda aga haaday mudda caley haaday hojo man laqna sada dheme raw usile in suga fiiriyele walaa yulaqinu man laqnaayo qaadagii khasman kii dooday xujatan xujo man laqnaw walaa yufhimu ma fahamsiyaayo hu khasmaga kalaaman hadalna ma fahamsiyaaw hadal usu kubirmarsana sada dhee sadasmahayne meeraw haddii saas ee raw qaadama nagdaw kaas usan wal alwal dadkan ha bandhakadaan yaa suge us yacrifu bihi kayfiyati dacwa aw aljawaab oo kayfiyati yuqir oo yunkir lima fi dalika min idhaari lmayli lahu walidraari bikhasmi yani arrintaas may tusaas ahe in haldhin uslajara taasna qaadaga xaaraamaa ku eed wahaada xaraamun fi sharia alislaamiya shariicada ilaahay maka banaana taas walaa yatacannatu qaadagii ma shidaayo oo macanaanadaw bishuhadaai markaatadan ma dhibaaw dadka markaatadeena oo oo markaatinimada lansheendhaday muddacaga xujo sheendhoolere markaati sheendhadi markaatadaasna qaadaga inuu goortan galo usa dhaba sharaga manfasahaw macnaha ma dhiba kor laa yashuqu calayhi walaa yu'diihim bilqowli wanahwi ini markaatada anaanado amba hojooma taasna may tusaasehe inuuse nimbaahnayn inuuse yani amba kajaasjaasa amba hadalshoo caarada us sharci us yaalame lanka markaatada dhegansidee lanka markaatada walaka markaati ka inuuse dhegansida waayo hooba markaatidiis markaato dhabe etaana dhegan sida hoob walanka jaran hoodho markiis wala hukuma usuntaan laakiin qofka markaati nagdee arrintu wal ku oga eri sidiis wal unku ogi leeyin dhegan sida kormaayin macnaanada kor usa qaadaga oo yushadida calayhim fi tacarufi calaa kayfiya taxamuli amboonius sida dhaha sida dhaha us er lishahaadati wadaahiru xaalihim mabelay markaatada sida daahirka xaalsho ee shariga ilaahay inay run sheegayaan waaye عقلشون أني كامل أي واي لأن لا مكلف واي لأن مثل ذلك يفر من الشهادة قفك عقل شيء تام كه أو مكلف كه مسلم نمدي سنة يعني لك كل سوني ما يبا أنت بدن كو كو سديس بو إني تبقى سجلا ما مفضاب إني مركاتنا قضوا ولا سكايس أني مركاتك أسر مركون ولي أرنتن هجلي لانكو سجى ما يواها حق دون واي مركان إني لك أنا أنا دول لك دبه ما القرآن كنا ساسا شيء إلهي سبحانه وتعالى مري walaa yudaara kaatibun walaa shahiidun lanka walaa qoraa qoraalshay ay la kadhabnay lanka markaatada markaatis ay la kadhabnaar ilaahay fi suurati lmudaayana wain tafcalu haddii saas fallaan fa innahu fusuuqun bikum arrintaas faasignimo khuruuj can ilmillati waa nuqsaanu liimaani iimaankaas inku nuqsaamay ilaahay suurat lbaqara lamboqol aayadka lamboqol sideetun lama waay saas daraadii markan qaadaga shahaadada inuusa dhaba ama inuusa shidaayme wal alla wali markaatay oo furaan inuusa dhegansid habka an furaan inuusa dhegansid waay hoob markon saxaq ka adaadaw eta usuba anqoronta hoob saxaq ka adaadan etaana usu intaala laakiin sidii oo markaata furaan wali ogiin ini sheegana ku dhegansid waay inuusa dhaba malan baahan walaa yatacanatu qaadi qaadagii ma dhabaayo ma shidaayaw hadal wali hadal lamadee maka dhawaa bishu hadaa dadki dadkii markaatada haay walaa yaqbalu shahaadata shahaadadana ma aqbalaw qaadaga ilaa miman hesheelay ku aqbale habatat cadaalatuhu cadaaladiis sugnaatay shahaadadana lankasta markaati isku nagade shariga ilaahay ma ogol ilaa lankii cadaaladiis taabid nagatay daahiran ni caadil ay la ogaadima bimacrifati alqaadi lishaahidi isuba kase أو بتسكية عدلين له عنده أم والتسكية إذا عدلين أي تسكية لن كون لن عدالة له أو ما يوها لن عدلين يسئي أن يسكساو أم بول التسكية وسيأتي بيان العدالة وتدلها بعد فصلين عدالة والميلك جيد مليئة شروع ولا ولا سلون إن لكن شهادة ملك أقول إلا لن أو إيه cadaaladiise sugnaati maahin sharciga ilaahayna asaasa adeey ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ka sheegi way waaha dawey cadli minkum ilaahay saasa leeyi marka cadaalada marka maadaama marka qofka cadaaladiis la sugi walaysan ogiley la dhegansidee mal dhabaa waayo walaa yaqbalu shahaadata shahaadadii ma aqbalaaw qaadaga ilaa miman shaqsi lay ku aqbale habatat sugnaatay cadaalatu manka cadaaladii sugnaat walaa yaqbalu shahaadata caduwin lan adow ee shahaadadiisa may ogolaadaw alaa caduwihii kii adowg lahaayay malka ogolaadaw lamada lan langmada lanka la dacwooyohaay lanka markaata furohaay lanka markaatada i lanka markaatada langnaga may korshay lanka markaata furaaw yaa adowtinimo indhahayd lamadaas langna markaatiminisgala koraan sharigila ilaahay shariicadiis sidii eeba way waaha wal nadiif ee fadaas mayla ku yaabee lankon maadaama haasidnimo lankon qaba daraadiye ee lankonka markaata furo saas daraadiye lankii isu dhatiyo haddii odowtimo taalo maya markaata man gala kor lankaas lankale la sheene mudacagamaylilia lankun bedel oo markaati kala haysata sheenoy sheendhoy lang muda caleygi adowka eh wal ku dhaheeyaan maya ankastoo sharciyada ilaahay ee iniskihirna lanka cadaalada faloosha inishanaagsanaan lama shalceed laakiin biniaadankan may waaha mashal saara koraan arrintaas arrintiyeeda lan hebel ahaa kanganiba kaseey qabe ogaawle hor ku ere maadaama lan usuba horta fafadaay walaa shahaadata waalidin lan waalid ee markaatiisa mal aqbalaw liwaladihi waladkiisu dhalin markaata fur lan meelo tuhumo oo maslaha iya ka jarta walaa waladin shahaadata waladin onogii markaatiisna mal ogolaadaw liwaalidin markaata furi asal i faraacan markaata minis nagda koraan lan adow ee lamalan wal ku dhehayaan ee lankii ad walakoo la dhehayaan lankin lankin dhatiyo ni walyaalan loogi boonhayn arran ku dhehayt oo humaatee inay markaati lahankar dhadoona ma ansahaas waay walaa yaqbalu qaadigii ma ogolaadaw shahaadata caduwin lan odow ee markaatidiis calaa caduwi odow shay korshee ka markaata furo walaa shahaadata waalidinkii waalidkahay markaatidiisna mal ogolaadaw liwaladin markaata furo walaa waladin shahaadata waladin onogii markaatidiisna ma ogolaadaw qaadag liwaalidihi waalidkiisu dhalay abooshay baawshee markaata furo arrimahaas oon sharcigaa diidi walaalan diidaw ma ete lituhmati taxaamuli cala alcaduwi lanka lama ladalan lanka lanka walaa kula dhehayaan inay adownimadiisa yacni daraadiya le markaatada anfuro beenka sheego dhigi korta waalid iyo waladkeyna mayo naxariisiisa jeelaanga ku dhehayta damgasho ku dhehay shuhbatulmilkiga ku dhehayta markun arrintaas daraadiya yaan mala ogolaadaw wal aslu fi riddati raddi shahaadati lituhma shahaadadana tuhuma meeljartana markaata maka ansahaas shahaadadana tuhuma langnagaa umay daliilanga hadiis abu daawud wiri saddexa kun liboqol i kow ay raqamshay iyo abu daawud kheershay an cabdillaahi bni camri bni alcaas likuwiri radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuul shay meeray laa tajuusu shahaadatu khaa'inin lan khaa'in ee markaatidiis ma banaan walaa khaa'inatin gabar khaa'inad ana markaatidii ma banaan walaa zaanin lan ilaahayn koobsaane zanahay sidee xalaal hadag halaalan hayna soo hirin yacni eena markaatiis mal ogolaadaw walaa zaaniyatin gabar faasiga zanahay saasoon markaatiya mal ogolaado ileen faasig waay walaa dii ghamrin alaa akhiihi lan walaashay cugdadan qaboona markaatiis mal ogolaada rasuul sala allah alay sl qimriga cugdadaa lere xigda ololaada mayankahay haasidnimi adowniminkahay lan adownimo lan anqaba man markaata furu kor markaata magnagda kor wa fii riwaayati may haytay cinda tirmidiyi walaa dhaniinin riwaayo kale may ata oo cinda tirmidiyi ha aroorti lama kulan boqol sagaal iyo sagaal raqamshe ay walaa dhaniinin lan oo may ereyhe oo muttaham ena fii walaa'in walaaye laka tuhmaaw walaa qaraabatin ama qaraabanimo laka tuhmaaw fii walaa'in walaa qaraabatinna markaatiis mal ogolaadaaw rasuulka sala allah alay wasalam saas daraadiya intaas sheeqaadaga markaatidiyo ma ogolaadaaw walaa yaqbalu kitaabu qaadin qaado kitaab shay yuqbalu walaa yuqbalu mal ogolaada kitaabu qaadin qaaday kitaab shay mal ogolaadaw ilaa qaadin aakhara qaado kale oo degmo kale hukumaa usangori ama gobol kale fil axkaami axkaamti fiisheen malka ogolaadaw ilaa bacda shahaadati shaahidayni lama lang markaate markii markaata furaan maahin bimaa fiihi fil kitaabi kitaabka dhatiis walaakayaalka markaata furaan mayba sharig ilaahay an ogolayne ilaahay sharishay may baan ogolayne shariicada ilaahay may baan ogolaadane qaadi maalan walxukumi xogonga xukumi xogonkaas kaase langaka ful xukumi xogonkii fulin fulintiis yalla may may lafadee maalan ee qaado kale lanka walaalka fuli lafadaa qaado kale wilaayadiis meel ayaa rooga oo ku bahasan lanka walaha kumaw xukunkun lankun inta ka fuli mahakama intee anka ya ka daawoodi lanki markaasa si qiyaabi ee lanka xukumi xogonkaas kaas ee ee warqada qoray walaysa ku xukumiya yaa warqadka qori qoraala qori qoraalkaas ha la qaaday meel kale la jeeyay qoraalka usiga e inay saxa e inay sahan haayna gaadagii qoraal besele intiisu arkor muku ogolaadaw ilaa lama lang markaate madila helmaahin oo markaata furaayaan kitaabkaas inay gaadagaas ha ku bahi oo xogon gaadagaas ha ku bahi iyo dhatun lahanka lahanka been abuur ini ay markaata furaas la helo waay usoo markaataas lan helna kitaabkaas oo likiyaal gaadaga ma fuli karo walaa yuqbalu kitaabu qaadin qaado kitaab shay mal ogolaadaw ilaa qaadin aakhara qaado kale anqori fil ahkaami ahkaamta fiishe malka ogolaadaw ilaa bacda shahaadati shaahidayni lama markaata furaayaan markaatadiyo maahina bimaagi markaata ka furaan fiihi fi- fil kitaabi qaado kitaab shay fiishay ha aroortay ahkaamtiyeede ini qaadadaas ku koytiyo markaata ku nagdaayaan idaa hakama qaadan alaa qaa'ibin waayo marka macnaa langmaqon xogon laku xukumi markun qaado kelen lan diri qoraal ini xogonkaas isu fuli macnaa qaado oo marka xukumo fulinga lagu fade qaado kale markun taas si qaadagaas an fuli mar qoraalka shileys ma ahee ini arrintun qaadagaas hakubata in la edaayi waayo saas waay si shihuba meelin ku dheeraad faslun haada kan faasulun kii walshalbiya waayo fasalkan kan mayba infasal ayaa antumay ku barnayhe daadii adabiyaadshii iyo waxyaabihii ha aroori yamilasko iya ku bani may kale galaanahe anta ka sheegane geeka fasalkan fi ahkaamil qismati qiibinti ahkaamtiye shay la qiibiyaw dadan dhaheey oo shirkad la kahaay la qiibiyaw wahiya yacni qismada bikasri lqaafi qaafka lahoos oo qisma ler alismu min min qasama shay'a qas qasaman meela ku koyti waay bifatil qaafi min qasama shay'a qasman bifatil qaafi waay luugada wa sharcan may la reey qismo may la reeyahi tamyiisun shal soco waay bacdal ansibaa'i nasiibyaalo bacdasho min bacdin biariiqi ilaati dariiqa hadda nin kooyi doona laka shal soco lan shal qaadad wal isle walaayo la islahayan ambaawshaha ku dhahlen lan qiibiyo la reey wayaftaqiru lqaasimu kan walaa qiibiyaa oo markan qaasimka lan xil saaray oo oo jiha sharciya han xil saartay maana sheemaylik weedahe qaadaga yama imbanaanaha ini usa magacaawo lan ashyaaa mushtarag ee dadka isileen shal saaraw ini usa go-aanku arrintun dadkaas han shal qiibi ogaa ero wilaayo sii waayo marka oo nasiibkaas lankaas shirkadaas kumada ama dadkaas walaa islee kumada nasiibkusilay lanhayadaayo qaasima la reema dulankaas may waa min jihati qadaaya kusood maxkamada magawad walaslu fi mashruuciyati lqismati qismada mashruuciyada may asalan an ahaa qowluhu tacaala ilaahay goolshay fi lmiiraathi waidaa xadara alqismata ilaahay meerayhe qismada haddii ha xaadara meel walaa la qiimayo ulul qurba dadki qaraabadan saahibahan meydka qaraabadiis oo laakiin dhaxalka dadki lahayan hayn walyataama yatiimintii walmasaakiinu dadki masaakiinta ahaa farzuquuhum erzaaga minhu qismada minhu yacni walaa la qiibiyaw heshee ku erzaaga waidaa xadara qismata ulul qurba walyataama walmasaakiin farzuquuhum minhu yacni sheygaas maqsuumka la qiibiyaa heshee ku erzaaga waquuluu lahu mayn araasan qowlan macruufan qool fayleenan araa sheygun xuquuq dad shalleeyo isiin ogaa marka meeloon oo kale yani waqowluu sala allah alay salam ashufcatu shufcada fii maa lam yuqsam walilanqiibin iyo shufco ka jarteeri oo huduudoosho lishal qiibin sida oo jamhuurta gabaan laakiin abaa xaniifa diidanyisaas والالو حتى جيران كاتا شفعي لي لي وثبت انه صلى الله عليه وسلم ما يسوغنا هذا رسول قسم الغنيمة نبغ ان غنيمة جيبي بين الغانمين اللي غنيمة اسك ده جرت لان ويل ولي حقها ايدا وان لن شيغ واي انت صدونا قسم لري مركن قسم في اي مكان هاتب جهه الرسميه يقف مغاواس ململان مغاواس مول كبدن gudidaas markun inay hoogaan geebiya laakiin marka lanka walaa geebiyaa may la kufade may imbaahay antan ha dararton baahay wayaftaqiru lqaasimu kii walaa geebiyaa may imbaahday ilaa sabati sharaa'ida shardiyaalo todobe in laku hel waay lanka walaa geebiyaa alislaamu walbuluugu walcaqlu walxuriyatu waldukuuratu walcadaalatu walxisaabu shuruududan alin shardiya lanka holaa geebiyaa maxaglisileydad inshal geebiyaa inay muslim haada shardu gaal dad muslim walman qiibi karo inay buluug haadana shardu qof baaligi haadona shardu qof oo sibe majnuun walma qiibi karo inay caqli lahaado sharte qof majnuuga maya inay xurxaad odog milka ilaleey ma qiibtaas ma qiibi karo inay megel haado qofka balaan wal ma ma qiibi korto waay malan hel saaro koro qismadaas aasada oo oo sharciga sheegaayo oo jumhuurta qabto waay aasada jumhuurta qabto ee wal cadaalatu cadaalada la shartiyo qofka inay faasiq an hayn waay la khabra dhan ee mizaani loo ambilo faasiq la ogi an hayn cadaalad yaa la shartiyo gaasimka lan hel saaro arintaas wal hisaabun wal shartiyo hisaab may la reey in hisaab wal ku kasaaw lan wal shal qiibi koro inuu saado waay mhm ama shuruudu sitata aluulaa shuruudadii lita koowaad lita hore islaamnimadii iyo baalagnimada iyo caqliga iyo horyada iyo dukuurnimada iyo cadaalada litaas faliana alqaasima lahu wilaaya calaaman yuqsamu lahum lanka qaasimkee dadku walaan qiibiya wilaayo ka leeyay ileen walaan hil saariba lianna qismatu mulzimatun qiibintiisii waajiba ka eta in la fuliyo dhow waman lam yatawafar fii hadi shuruud lanka shuruudaas litaasaka ku dhaman wal ku dhamanaada فليس من أهل الولايات أهل ولاية ما يمركم وأما معرفة الحساب ركن شرطة التضبات أو قاسم كان باه هذا حساب نيس كسولري وكذلك المساحة معناه حسابنا إن كس أولا لو شلقد لولي مساحة إن شل كساوي معناه مساحة لولك وما يحتاج إليه حسب المقسوم يعني ولا مركز ولا لقيبيا وكتعلق مركلن فيه هذا لول أي هذه العقد هذه حول أي يعني فلأن ذلك آلة القسمة حسابت ما يواها xugunka iyo miridaas laakiin aalatulqisma waay geebeynta iyo aalangad markun lan hisaabka takhasusi ini jar waay markii waa la geebiyaa kamaa ana macrifata ahkaami sharci ahkaamta kasoo sheesada an ata aalat alqadaa macrifata ahkaami sharci shariicada ilaahay in la kaso yaa may ata aalat alqadaa garsoorka iyo aalangad walidaalika geebeyntana shayga la qiibiyaa wala la qiibiyaa hisaab lanka wala qiibana hisaabkaas hisaabtayana may aalan ata qismada aalan at allaan shayga aad madii aad sheegda kudib nisbada in la shal saaro hisaabaa fadaas hisaabtana aalatul qismatiyo ahkaamtana may ata aalatul qadaa'i waa in isbaahanyiin markun fain taraadaa ashariikaani lamadii shariik haddii ka raada nagdaan biman yaqsimu baynahumaa lan oyo an qiibiyaaw لم يفتقر إلى ذلك شروطون هشيغن من باهدو markii saas dilay lan wilaaya aama la handhiibay jiha rasmiya qadaa lah ku lah ku hil saari waay ama hadii lan ka muhkam aadi isku ay muhkam ay la raay ani adi wala iska haysan lan ko sheekh ee ulme ya may naran ernehe wa sheegu wilaaya dhiibinayni shal qiibi erni kaas muhkam la raay markun kaas oo kale hadii ay shuruudun hadaha sheegna malan baahan waay baynahum ilan anin raali ka adin ka radliga nga kiiriin kaas fa in tarada sharikaani ahlu wilaaya ma kaas lan ani ad la raali ka nagdaan waay فإن تراضى شريكان لمدي شريك هدي راضى نقدان بمن شخصي راضك نقدان يقسم بينهما لمدي ينقيب ياو لم يفتقر من باه ذاو قاسم كنوع إلى ذلك شروط تضبط أنها شيخ ما يواها لن كسي بكر يعني جبران قيبي كرت دون قيبي كر لن أدى حساب هاي ولن كسي لن كيون دي بدان وإن كان في القسمة التقويم لم يقتصر فيه على أقل من الاثنين haddii qiibinta shayga la qiibiyaa shay aan baahan ay shay aan baahan haddiuse ay haddiuse ay shay aan baahan walaa la qiibiyaa shay aan baahan haddiuse ay way waahan taqwiim in la qiimeeyo in la qiimeeyo wal aan baahan haddii ay lanko makafan lamlanse dilan guddo in lan saaro nagadaas وإذا دعا أحد الشريكين لم يدي شريك أحد كوشو هدي إن ويري شريكه إلى قسمة إن ويري ما لا ضرر فيه وشيء ربنا كل دان لازم الآخر كان كلمة يبك لازم سإجابته شريك نس أجيبه لما لنا ولا سلك حكومة أمريكية وأرند ولا يون سلها إن شاء الله سنوي شيء هدي قيب تصفد دبعتون كو كوينة معنا شيء منفعتيس إمبرانة دبكلم كل دان lanka oo oo in la ajiibo waajiba ka eeta lanka kale geebsanay hoob ka lanka walaki la in geebsataan si usil sheega loo weel waajib sharci ah kee toba khilaafta damba waas ma weel xaq shay waa in sheegu is geebsad waa wa in kaana fil qismati taqwiim hadii ay qismada hadii geebin eeta wala qiimeeyo taqwiim hadii ka jara lam yuktasar fihi qismadaas fi shay malka gaabsadaa ee may waaha ee وإن كان هدي أحد في القسمة تقويم تقويم هدي لم يقتصر ملك ملك جابس في تقويم كسيشي على أقل كوير من اثنين لم قفوت كوير ملك جابس داو وإذا دعا أحد الشريكين لم شريك كوشو هدي إن كوير شريكه شريك ولا الله إلى قسمة ما قيبيوش إلا ضرر dhabaati fiihi maaga fii shay inka sugnaana dhismo daraadya dhabaninka kooyaan lazimal aakhira kan aakhira mayka waa ka laazimaasa ijaabatuhu inisu ajiibe iyo ka laazimaasa arrin mogasamay daliilin ah hadii rasuulka laku yidhi sala allah alay wasalam loo yuuda annaasu nabaga meerhay sala allah alay wasalam موافقة على القسمة إذ قد يكون في استمرار الشركة ضرر عليه والأصل في هذا قول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أرنت أسمى الدليل أن نبقى قول شيء ويري إسدباونا مجرى dhabna ma jara markan saas daraadiya sharciga ilaahay may ogolyaa shariigii haddii hal sheegi giibsano ay arag kankeel niisu ogolaad hoob dhabban ku dhaladaan meel laakiin hoob sheegi dhab ku dhaladaaw maya wallahu subxaana wa tacaala alam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu